bulshada soomaaliyeed ayaa ah bulsho ay inta badan noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool iyo tabcashada beeraha taasoo ilo dhaqaalo muhiimaha dalka u ah beeraleyda waddanka ayaana tan iyo burburkii dalka si iskooda uga qayb qaadanaya wax soo saarka dalka iyadoo ay yarey taageerada ay helayaan si ay kor ugu qaadaan tabcashada beeraha beeraleyda dalka ayaa mararka qaar soo wajahaya caqabado ka dhashay isbeddelka cimilada kuwaasoo ay ka mid yihiin fatahaado iyo daadadka soo noqnoqda taasoo saameyn xun ku reebta beeraleyda xasan nuur budul oo ka mid ah beeraleyda deegaanka buluguduud ee gobolka jubbada hoose ayaa ganacsatada reer jubbaland ugu baaqay inay beeraha maalgashadaan magacaygu waa xasan xasan nuur oo budul jooga buluguduud mulkiilaha beertan aan ahay waxaan ku beeray beertan saliidda gabaldayaha ee lainoogu keeno iyada oo qajaclayaal ku jirta lainoogu keeno laynagana soo ganacsado ayaan beeray intan yartaa hadda waxaan ku beeray wax yar baan ku beeray sidii intana dhulkanaan ka soo baxay iminkana waxaan rabaa hadda iyada markaan gooyey inaan sii ballaadhiyo oon sii geliyo mooskii wakaa halkaasu marayaa raashimadii kale iyo geleydii iyo agaabtii halkaasay maraysaa iyaduna yaanyadii leh wax walba leh dhulkeenna marka waa hodan waxaad gashata eed maal gashata aad gudihiisa gashato wuu kaaga soo baxayaa waxaan ka codsanayaa ganacsadayaasha jubbaland dadka waxqabadka ahee jubbaland meesha ay beriis iyo baasti iyo wax dhoof ku yimid ay daba wareegahayaan dhulkooda inay maal gashadaan ay u samraan ay wax ka soo saartaan taasaan usoo jeedinayaa wax yar baan mataqaanaa meeshan hadda yaan wakti yar siiyey waxa ka soo baxay waad arki kartaan lowoo cillad yar oo xagga mataqaanaa biyaha ahaa ay jirto insha allahuna inaan ka baxayna aan rajo qabo intaa cilladda haddii ay aan nalaga saxo ama aan iskaba saxnaba inaan ka baxayna rajo aan qabo wixii aan gelinay say ahayd dhulihagar ma leh dhulihagar ma leh saa i ahayd buu usoo baxay marka dadweynaha reer jubbaland waxaan usoo jeedinayaa inay dhulkooda maalgashadaan hadday saliid tahay hadday khudaar tahay hadday raashin tahay inkaa beriis haddii lagu beero ka soo baxayaa wax kasta oo la geliya say tahayba ooga soo baxayaa inaan dhulkeenna aamino oon dhulkeenna kasoo aan maalgashana idin jeedinayaa